أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga alandulus saaka idiin haysa kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah in ka badan labaatan isugu jirta askarta murtadiinta iyo kuwa kufaarta ayaa dhimashihii dhaawaca ku noqday howlgalla ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hosjira gumaysiga kufaarta kenya hay-ad amerikan ayaa sheegtay in soomaaliya ay ka mid tahay dalalka ay isbedelada lama filaanka ah ka dhici karaan sanadka soo socda mucaaradka riddada ayaa qaadaacay doorasho gaaleedka kooxda riddada ee lagu wada in maanta ay ka dhacdo magaalada muqdisho ku dhowaad labaatan qof ayaa dhimashihii dhaawaca ku noqday shil gaari oo ka dhacay qeybo ka mid ah wadanka kenya maamulka islaamiga degmada bu'aale ulasaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowlad diiniha usoo gebagabeeyey xoogsatada ku dhaqan degmadaas bulshada ku dhaqan degmada ceelgars iyo deegaanada hoostaga wilaasamiga iyo galguduud ayaa si weyn uga faa'iidaystay xamlo dacwi ah oo maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyey deegaanadaas يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha rajab sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijri walaalahayaga muslimiinta kuusoo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan in ka badan labaatan isugu jirta murtadiinta iyo kuwa kufaarta afrikaanta ayaa dhimashihii dhaawac ku noqday howlgallo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya waxaa xog dheeraada la gelayaa weerar cagmarin oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xero murtadiinta ay ku lahaayeen duuleedka degmada warsheekh ee wilaayada shabeelle dhexe allah fadligiisa xeradaasi oo ay si buuxda gacanta ugu dhigeen mujaahidiinta ayaa waxaa halkaasi lagu dilay sideed askari oo murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay afar kale waxayna mujaahidiintu weerarkaasi ku gubeen gaari b g ah oo ay lahaayeen maleeshiyaadka ridada ee laga ceeriyey xeradaas dhanka kale gobolka gaarisa ciidamada mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen xero askarta kufaarta kenya ay ku leeyihiin deegaanka amuumi ee duleedka degmada faafi ee gobolka gaarisa oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee xoogga ay ku haysata saliibiyadda kenya weerarkaasi allah fadligiisa waxaa lagu dilay lix askari oo kufaarta kenya ah waxaana lagu dhaawacay saddex kale iyadoona lagu gubay gaari kooyal ah hay-ad amerikaana ayaa sheegtay in soomaaliya ay ka mid tahay dalalka ay isbedelada lama filaanka ka dhici karaan sanadka soo socda faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkee nuur cali warsame abusheeba consulan foreign relations oo ah hay-adda laga leeyahay dalka maraykanka oo si sanadlaha u qiimaysa xasradaha adduunka ayaa soo bandhigtay doorasho soddon xaaladood oo ay sheegtay inuu suuragal ay tahay in dunida ay ka dhacaan sanadka labada kun lix iyo labaatanka dalalka sanadkan diiradda la saaray oo ay ka mid tahay soomaaliya ayay hay-addu sheegtay in saamaynta xaalkooda ay u bandhigtay shan iyo toban kun oo khubaro maraykan ah balse lix boqol iyo labaatan keliya ay ka soo jawaabeen codsiyadaasi cilmi baarista ah xaaladaha ugu muhiimsan ee la saadaalinayo labaiyo tobankii bilood ee soo socda ayay hay-addu xustay in ay ka mid tahay isbeddel lama filaan ah oo ku yimaada soomaaliya oo muddo badan uu ka socday duulaan mactab kudirir ah oo maraykanku uu garwadeen ka yahay waxaa suurtagal ah ayay tiri daraasadu in dowladda maraykanku ay gebi ahaanbu joojiso taageeradii amni ee ay siin jirtay kooxda ridada soomaaliya islamarkaana mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegaan soomaaliya kuna soo dabaalaan ku dhaqanka shareecada islaamka saadaash ay hay-addani soo bandhigtay ayaa ku soo aadaysa iyadoo saacdihii lasoo dhaafay dowladda silibiyadda maraykanka ay golaha ammaanka ee urur gaaleedka qaramada midoobay ee ka hor sheegtay in bilaha soo socda ay hoos u dhigi doonaan taageeradii ay siin jireen kooxdaasan gargurta oo sidoo kale turkiguna ka goostay dhaqaalihii uu siin jiray kooxdaasi golaha ammaanka ee gaalada qaramada midoobey ayaa isna saacadihii lasoo dhaafay go'aamiyey in dhammaadka labada kun lix iyo labaatanka albaabada la ysugu dhufto xafiiskoodii soomaaliya taasoo muujinaysa in guud ahaan kufaarta caalamkuna aanay sii wadi doonin taageeradii dhaqaale ay siin jireen howlgalka ayuusum jazaaka allahu khayran walaalka abusheeba mucaaradka riddada ayaa qaadacay doorasho gaaleedka kooxda riddada ee lagu wada in maanta ay ka dhacdo magaalada muqdisho tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen casaam carafaad shir jaraa'id ay qabteen siyaasiyiinta mucaaradka ee ku sugan magaalada muqdisho ayay kaga hadleen mowqifkooda ku aadan doorashada radada ee lagu wado inay muqdisho ka dhacdo mucaaradka radada waxay sheegeen inaysan marnaba aqoonsanayn doorashadaasi intay tahay mid aan sax ahayn islamarkaana aysan aqbali doonin waxaa ka soo baxa waxay intaasi raaciyeen xasan guurguurte doorashadaasi kaga dan leeyahay inuu samayso muddo kordhin taasoo sheegay in marnaba ay ka yeeli doonin arrintaasi waa kuwan murtad xasan cali khayre iyo shariif murtad oo arrintaasi ka hadlaya haddii aan nahay madasha mustaqbalka soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan shacabka soomaaliyeed u caddayno inaanan doorashadaas aaminsanayn inay doorasho saxa tahay inaanan aaminsanayn natiijada ka soo baxaysa inay natiijo saxa tahay inaanan aaminsanayn inay waafaqsan tahay shuruucda iyo nidaamka dalka u degsan inaan aaminsannahay inay tahay doorasho qole ay samaysatay si ay isugu daydo inay tidhaahdo doorashaan qabannay si ay u raadiso muddo kordhin aan laga aqbali doonin natiijadaasna annagu ma aqbali doonno mana aaminsanin inay doorasho ahayd marka keliya waxaan rabnaa inaan idinla socodsiino waxaa jira caabaha jira inaanaan raalli ka ahayn doorasho inay ka dhacdo magaalada muqdisho inaan jeclaa lahayn laakiin doorashadii in la marin habaabiyey konsequensiguna ou yahay inaan la aqbalaynin hadalka mucaaradka radada ayaa waxa uu ku su-aadayaa xilli saacadaha soo socda muqdisho ay ka dhici doonaan doorashada deegaanada gobolka banaadir oo ay soo abaabushay kooxda radada xasan guurguurte jazaaka allahu khayran walaalka casaam ku dhowaad labaatan qof ayaa dhimashihii dhaawaca ku noqday shil gaari oo ka dhacay qayba ka mid ee waddanka kenya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen yaasir moxamed shil xooggan oo dhimasho iyo dhaawac geystay ayaa ka dhacay mid ka mid ah ismaamullada kenya xilli kenya ay ka mid tahay dalalka inta badan laga soo diiwaangeliyo dhacdooyinka shilalka ah shilkan gaari ayaa si gaar ah uga dhacay waddada aadka u mashquulka badan ee isku xirta magaalooyinka eldoret iyo boye halkaasi oo ay shil ku galeen laba gaari oo mid yahay nooca rakaabka qaada halka midka kalena yahay gaari xamuul ah inta la xaqiijiyey waxaa shilkaani gaari ee ka dhacay ismaamulka kakameega ku dhintay ugu yaraan toban qof halka ay ku dhaawacmeen toddoba kale goobjoogayaal ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in gaariga rakaabka ah oo ka soo baxay magaalada eldoorod uu qaybta gadaale kaga dhacay baawuur xamuul ah oo waddada la dhigay isku dhaca ayaana yimid kadib markii darawalku uu isku dayey inuu xoog ku dhaafo gawaarida kale warbaahinta maxalliga ah ee kenya oo soo xiganaysa samuel wamalwa oo ka mid ah mas-uuliyiinta deegaanka maturo ayaa xaqiijiyey dhacdada shilka ah wuxuuna intaasi ku daray in wadaha gaariga rakaabka ah uu ka mid noqday dadka ku dhintay shilkaani baabuur jazaaka allahu khayran walaalka yaasir maamulka islaamiga ee degmada bu'aale ibla islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey xoogsatada ku dhaqan degmadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku abaadeysanaya walaalkeen cuhmaan axmed dhuubow iyadoo qayb ka ah dadaalada waxbarasho ayuu maktabka dacwada ee degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxa uu dowro maalmo socotay u qabtay dadka xoogsatada ah ee ku nool degmada dowrada oo socotay maalmaha ayaa waxaa loo qabtay oo ka faa'iidaystay dadka harqaanlayaasha ah iyo ragga kale ee ka shaqeeya mootooyinka noocyadooda kala duwan waxaana intii ay dowrada socotay oo loogu magac daray qaliifkii muslimiinta ee cuhmaan binu cafaan ay ku qaateen cashiro diini ah oo kor loogu qaadayay heerkooda aqooneed gabagabada dowradu ay goobjoog ka ahayeen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale waxaa warbaahinta islaamiga ah ee al andalus la hadlay qaar ka mid ah raggii dowrada ka faa'iidaystay waxayna maamulka islaamiga ah ee degmada ka codsadeen in loo soo celceliyo dowraadka noocaasi ah bismillahi alxamdulilah waa sidaan aad hore u maqasheen waa annaga dowri waxaa noo socotay afar maal annagoo ah sharqaanley iyo ilaa waa kurnay mootaaley dowradaasna waxaan ku qaadanay arrimo muhiim ah aad aan u jeclaysanay sababtoo ah maxaa yeelay bini'aadanka sidiisaba macnaha qalbigiisa waxa waaye muraayad waaye muraayadda haddii meel intii laiska dhigo aan la safeynina mugdi ayaa soo galaya aragtideeda waa xumaanaysaa marka qalbigaa noola safeeyey dowri waxaan ku qaadanay tawxiid ku saabsan salaada ku saabsan ilaa waa kuroon yahay ku saabsan toobada ku saabsan al-ammaana ku saabsan ku qaadanay jihaad ku saabsan aan ku qaadanay alxamdulilah aadaan uga faa'iidnay maxaa yeelay salaadu iyo tawxiidku waa salaadu tawxiidku waa rukmina koowaad salaaduna waa rukmina labaad ilaahay baan kuray waxaan ku qaadanay ammaano nin walba mas-uul waa ilaahay wuxuu mas-uul uga dhigay naftiis inuu ammaano ka yahay ammaan dhammaanteen ammaana wada hayn nin walba waxaa la rabaa ammaanada loo dhiibtay inuu xafido inuu xafido tooba nin walbow hadhowaan toobad keenay hadda labaatan jira iyo soddon jira iyo kaama waqtigii dhimiis ma ogtahay waqtigii dhimiis kama warhaysid waay waqti meel laguu soo jooga ma sheegi kartid nin walbooba toobo aadan ugu faa'idnay mar balban waa u baahanay in saas noogu soo noogu soo celceliyo waxaan aan aad doorida aad ugu faa'iidan dadka wadada fadhiyaan ku jira sharqaanleeda wadada fadhiyaan ku jira doorida waxaan aad ugu faa'iida aad macnaha naftigii aan rajacabe waxay tahay in macnaha ila dadka ammaanada loo dhiibtay mootaa la wadaa mootada markii la waday walaalayow ammaano waa dadaa ku saaran intaa ka baxaysa sababka u jeeda mootadii si darna u wada ammaanaha laguu dhiibtay dadaa kuu dhiibtay mootada aad milhid ninkii kuu dhiibtay bertiis u ilaali rakaabka saaranna iska ilaali taas intaas ooga baxa mootaali tan sharqaanlee maho ammaana noo dhiibtay oo iyada dharkaa ii tol hal yaardeen ka goosan waa ka gadani ammaanadii waa dayacni dharka dhab aan ku siin waa ku dhijini eh taasna ilaahay raalli kama aha iyo marka waxaan leeyahay anigoo jooga gobolka jubbada dhexe bu'aale meesha waxaa nagu soo xiray dooro afar maalmood socotay oo waxyaabo badan aan ka faa'iidnay waxaa ka mid ah towxiidka salaada iyo arkaanteeda iyo tooba iyo istikfaarta aad alxamdulilah aadan ugu faa'iidnay waxaan rajaynaynaa dowladan inay mar walba noo soo celcelisaan ilaahay ka rajaynaynaa ciidan ilahay inuu kor ka dhigaan rajaynaynaa maasha bilaa tawfiiq degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa ka qabsooma dowraad kor loogu qaadayo heerkooda aqooneed dadka ku nool wilaayada wuxuuna maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe dardargeliyey dowraad kala duwan kuwaasoo ay ka faa'iidaysanayaan bulshada qeybaheeda kala duwan jazaaka allahu khayran walaalka cuthmaan bulshada ku dhaqan degmada ceelgaras iyo deegaanada hoostaga wilaaya islaamiga ee galguduud ayaa si weyn uga faa'iidaystay xamlad dacwi oo maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyey deegaanadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen marwaan moxmed يا مكتب الدعوة تألق صيفنا وشبابنا الغالي سمات أفكاره وشبابنا الغالي سمات أفكاره waa xalqadeennii afaraad warbixinada taxana ah ee aan ku soo qaadanayno xamlada maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka fuliyey degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda taasoo lagu magacaabo xamlatul intisaaraat laha litadxiyaata waxaan xalqadeennan ku soo gudbin doonnaa sida weyn ee bulshada degmada ceelgaras iyo deegaanka ceelshiil looga faa'iidaysteena xamlada maktabka dacwada aan ku horumarno degmada ceelgaras oo ka mid ah degmooyinka lagu maamulo shareecada islaamka ah ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxa ay ka mid tahay magaalooyinka sida weyn ay bulshadeeda uga faa'iidaysteen wafdiga culimmada ah iyagoo soo dhoweyn ballaaran u sameeyey si guud waxaa la ogyahay ceelgaras inuu ka mid yahay deegaanada beesha maxamuud hiraab ee ansaarta ah ay deggan yihiin inuu ka mid yahay ceelgaras baa la ogsoon yahay marka waxaan in leenahay jasaakum allahu khayran abaalkiina allaha wanaajiyo adduunkii aakhirada khayr baa ka jira khayrka allah in kulmiyo shar baa ka jirta sharta allah in ka badbaadiyo aad iyo aad baan inkaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan oo aad diinta islaamka u dhaqangeliseen oo ahelkeeda iyo diintaba aad ugu gargaarteen haddana a u soo dhoweydeen dadka martidiina ahoo wax kaleeto maanta in sidaana aysan lahayn oo ay tahay keliya khayrka aad haysateen inay kusii dhiirageliyaan wixii aad ku darsan kartaan ku darsataan intaa idinkugu yimi booqashadiinni iyo deegaankiinni inaan imaananna xiise badan baan u qabnay alxamdulilah aadna waan ugu faraxsannahay maanta inaan inla noolnahay inla joogno dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku sugan magaalada ceelgaras iyo deegaanada hoostaga ayaa xamlada dacwiga ah ee maktabka dacwada si weyn uga wada faa'iidaystay iyagoo qiray in wax badan ay ka kororsadeen culimmada muddada iyo halkaasi ka socdeen duruusta iyo muxaadaraadka taxanada ah culimmadii inoo timid oo ka imaatay xagga maktabka ee xarakatu shabaab almujaahidiin waa u mahad celinaynaa rixlaadka dheer ay soo galeen ayagoona soo booqday annaguna waa soo dhoweynay dhegaysiyaan ku soo dhoweynay wanaaggii iyo xaqii iyo khayrka inoo keeneen insha allahu tabaaraka wa tacaala waan ka gidoonnay ilaahay baa ku mahadsan ayagana ilaahay subxaana wa tacaala saamahooda iyo laxadaadkooda iyo saacadahooda ha barakeeyo haddii aan nahay macallimiinta degmada ceelgaras waxaana soo gaaray culimo ka socotay maktabka dacwada ee xarakada doora ayay noo qabteen waxyaabahaan ka faa'iidnayna waxaa ka mid ah alqawaacid alarbac iyo daliilu lkitaab tatwiiru lmadaaris iyo sifaatu lmucalim annaajix allah subxaana watacaala waxaan ku baryaynaa inuu barakeeyo ajirna oo ka siiyo dhowl warxaad oo aan farayaraynaan ka faa'iiday muddadii aan meeshan joogay dadka hore u sii joogi jirana wax badanay ka sii faa'iideen oo aniga iga sii badan alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin haddana waan qaadannay wixii aad noo keenteen dibna waa u sii qaadan doonaa insha allah haddii alla idmo waxaan rabnaa in nala ku celceliyo in naloo soo laablaabto in nala siiyo muxaadarada sidoo kale meelaha maktabka dacwada xamlada ka fuliyey waxaa ka mid ah deegaanka ceershiil oo hoostaga magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada galgaduuda waxayna bulshada deegaankaasi oo rag iyo dumar isugu jiro ahaayeen kuwa si weyn uga faa'iidaysanayay xamlada oo muddo maalmo ah ay halkaasi ka wadeen mas-uuliyiin iyo culimo ka socday maktabka dacwada waa kuwan qaar ka mid ah bulshada ceershiil oo ka warbixinaya wafdiga dacwada ah ee soo gaaray iyo wixii ay kala kulmeen halkan waxaa noogu imaaday culummo ka socoto maktabka dacwada oo halkan nooga bixisay dowr ka bixisay duruusta lagu qaatay waxaa ka mid ah oo fawaa'ida ah oo aan ka faa'iidnay qawaacid alarbaca daliilu daalib ayaa ka mid ahay waxaa ka mid ahay sifada mucallimka naajixa ah waxaa ka mid heday tadwiiru lmadaaris waxaa ka mid ahay muxaadaraad musalsal ah oo waxaa waaye fawaa'ida ayaa ka mid heday anoo ka tirsan gabdhaha ku nool deegaanka aashiil dhigto madrasada imaamu shaafici magaceeguyaanahay salmo waxaana soo booqtay culummo ka socoto maktabu dacwa ilallah ila xarakati shabaab almujaahidiin waxay noo dhigeen dowraad aad u muhiim ah waxaa ka mid ahay dowraad ay noo qabteen cinaayatul islaam bilmar'ati almuslima sifaatu almar'ati almuslima safaxaatun mushriqa dowru nisaa'i fi ljihaadi alicdaad maasha allah waxay noo qabteen dowraad aad u muhiim ah way ku mahadsan yihiin imaatinkii dowraadkaay noo qabteen waxaa noo yimaaday culummo ka socota maktabka dacwada ee xarakatul-shabaab almujaahidiin waxay noo qabteen dowra dowradiina waxaannu ka faa'iidnay wax badan waxyaabihii aannu ka faa'iidnay annankii faa'iidnay allaha nagu anfaco ayakii noo qabtana ajri iyo xasano allaha ka siiyo miisaankaadu xasanaadkana allaha u saaro annankuna ayakaan u ducayhaynaa wajazaakum allahu khayr xalqadeenii afaraad warbixinadan ku soo gudbinayno xamlada maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa naga intaa waa inoo xalqada shanaad oo aan ku soo qaadan doonno magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada galgaduuda jazaaka allaahu khayran walaalka marwaan guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkii subaxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waa naga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka subaxnimo andalus waxaynoo suurtogeli oo aan ugu mahad celinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta ood kumasantiin dhegeysiga warkaas subaxnimo andalus allah subxaanahu watacaala hadinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak